guddiga xuquuqul insaanka haweenkii arrimaha bini'aadanimada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa aqoonsi wadaarsi ka saabsan la taladowka iyo xaqiijowka sharciga barakayaalka lawaaladi wakiilo ku dareera barakayaalka unku horeen guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka haweenka iyo arrimaha bini'aadanimada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan xaawo sokor ali yaana ku hadlay ujeedka kulanka gabdhaha ka imaaday maamul goboleedada iyo gobolka banaadir ee ururada bulshada rayidka qaybahooda kala gediyo odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo saxaafadda dhammaantiin waa mahadsantihiin soo dhowaada aada ugu faraxsan nahay araggiina waxaan rabnaa sharciga aan rabno inaan geyno baarlamaanka inaan isla xaqiijino annakoo og wuxuu dadka u taraayo iyo dalka annakoo og dhibaatada dalkeena iyo dadkeena haysata isla markaasna aan ka turjumayno dadkeena aan ku darsano commentigeena aan ku darsano wixii qaldanna aan ka bixino wixii fiican oo aragtaan oo ra'y ahaan idinka aan ugu biirin kartiin inaan ugu biirisina rabnaa aadaa u mahadsantihiin sidoo kale guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed yaan inishay ku hadli aqoonsi wadaarsi ka saabsan la taladowka haqiijowka sharciga barakayaalka annaga haddaan nahay haweenka soomaaliyeed dareenkeenna iyo qalbigeenna mar walba waa kacsan yahay sababtoo ah inta ugu badan ee ummadda soomaaliyeed maanta waxaa mas-uul ka ah hooyaa mas-uulka ah hooyaa barakacaha mas-uulka ah hooyaa ubadka korinaysa hooyaa agoonta haynaysa hooyaa dalka u shaqaynaysa hooya waxay ku dulman tahay meel kasta oo dalka ka mid ah hay-ad kasta waajibaadka ka saaran inay gudato wixii loo qaban kara loo qabto hadday sharci tahay la dhiso hadday adeeg bulsho tahay loo fuliyo waa wax waajib nagu ah ahmiyad weyn ayay leedahay maanta arrintaan isugu nimiday intii ka hadashay oo dhan intii su'aale ka soo jeedisay intii ka qayb gashay dhammaantood waxay ku mahadsan yihiin muujinta afkaartooda iyo ka talabixinta aayatiinka barakacayaasha gebagabadii xildhibaan cadar ali axmed hogayaha guddiga xuquuqul insaanka haweenkii arrimaha bini'aadanimada ee golaha shacibka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inaa xiirtii kulanka yoonaan mahadnaagday ku qaybgalyaalka kulanka waa mahadsantihiin barakacayaalka maxay ahayd dadka oo baahiyaha gaarka qabo ururka haweenka qaranka ururka haweenka gobolka banaadir guddoomiye batuulo kulligii waa mahadsantihiin waxaad leeyahay ka soo qaybgalkiina waxay ahayd howl muhiim ah iyo fikirkiina inaad ka gaysatiin shirka waa loo xiran yahay